barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo waana maalin khamiis ah saddex iyo tobanka bisha juun sannadka labada kun sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed ismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada boorama ka hirgeliyey warshad yar oo farsamaysa cuntooyinka
runtii dhallinyaradu iyagaa jebadooda marka hore iska maalgeliyey iyagaa jebadooda ka bilaabay iyagaa fikirkan lahaa cid xagga dambe ka weydiinay ma jirto way jiraan markan dambe maalgelin soo bixi doonto oo dee qofku waxa weye markuu isagu stababka hore sameeyo inuu raadiyo markaa maalgelin kale oo wixii lagu dhaqaajiyey laakiin hadda intan lagu dhaqaajiyey waa jeebadoodan ognahay waxaad kalood maqli doontaan dhallinyaro ka hadlaya saameynta uu roobkii guga gaarsiiyey qaar ka mid ah jidadka ay adeegsadaan gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalooyinka soomaaliya barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn heesaha
waxaad kalood maqli doontaan wararkii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
frontal ter oo ah markab saliidda qaada ayaa oo laga leeyahay dalka norway ayaa la sheegay in maanta lagu weeraray gacanka cumaan ee u dhexeeya imaaraadka carabta iyo iiraan hay-adda ilaalada badaha ee norway ayaa sheegtay in saddex qarax laga maqlay markabka balse aysan jirin cid ku dhaawactay bayaan ka soo baxay hay-adan ayaa lagu sheegay in sidoo kale doon lagu magacaabo kuwa korijos lagu weeraray isla aaggaas dowladda iiraan ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay weerarada la sheegay in maraakiibtaasi lagu qaaday dhinaca kale ciidamada badda iiraan ayaa soo badbaadiyey afartan iyo afar qof oo shaqaalaha laba markab oo saliidda qaada oo dab uu ka kacay kadib dhacdo ku qabsatay gacanka cumaan sida ay sheegtay wakaalada wararka ee iiraan mid ka mid a maraakiibta oo sitay calanka jasiiradda marshall islands ayaa kiimikada shidaalka lagu daro ee ethanol ka soo qaaday dalka qatar isagoo kusii jeeday dalka taiwan waxaana saarnaa saddex shaqaale markab kale oo ay saarnayn shaqaale oo sita calanka dalka panama ayaa waxa uu isaguna la sheegay inuu u socday wadanka singabore isagoo ka safray dalka sacuudi arabiya ilaayo hadda lama yaqaan waxa sababay dabka ka kacay maraakiibtaasi iyo cidda weerartay maraakiibtii kale waxaana loo malaynayaa in uu ahaa dab markaa halkaa ka kacay
xaaladda ayaa caada ku soo laabatay jasiiradda hong kong khamiista maanta ah kadib isku dhacyo u dhexeeyey ciidamada booliska iyo dad mudaaharaadayay oo arbacadii halkaasi ka dhacay mudaaharaadayaasha ayaa ka caraysan qodob muran badan dhaliyey oo ay dowladdu rabto inay meel mariso qaanuunkan ayaa dhigaya in dadka dembiilayaasha ah loo gacan geliyo shiinaha si loogu maxkamadeeyo dhulweynaha shiinaha inkastoo deganaan laga dareemayo hong kong haddana dibadbaxayaasha ayaa isugu soo ururay agagaarka fagaaraha taallada balse waxaa korka kala socda ciidamada booliska ee rabshadaha ka hortaga wariyayaasha ayaa kusoo waramaya in banaanbaxyada khamiista oo la filayay inay noqdaan kuwo xoogan uu hakiyey roob mihiigaan ah oo ka da-ay hong kong golaha sharci dejinta ayaa lagu wadaa in uu maanta go-aan ka gaaro qodobka sharciga ah ee gilgilay xasiloonida jasiiradda kaasoo la filayo in maanta ay go-aan ay ka gaaraan iyo in kale
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayey dhalinyarada samaysa ganacsiyada u gaarka ah kuwaas oo badankood ganacsigooda ku bilaaba iyagoo meel kale lacag markaasi ka helin qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada boorama ayaa dhowaan hirgeliyey warshad yar oo ay ku farsameeyaan noocyada kala gedisan ee cundooyinka oo ay ka mid kayihiin kuwa caruurta lagu nafaqeeyo dhalinyaradan ayaa bilowgii warshadoodaasi ku bilaabay shaqaale kooban waxaana ay sheegeen hadda waxsoo soorkooduna inuu aada u fiican yahay wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa haddaba sida ay wax soo saarkaasi u sameeyaan waxa uu ka wareystay maxamed cali xuseen oo ah maamulaha warshadaasi
runtii warshadda waxay soo saartaa dalaga beeraha ka soo baxa dalkeenna khaasatan ah cunto wadaniga aynu u naqaano midhihii ka soo go-aya dalagyada aynu leenahay ee dalkeenna waxay soo saartaa afar nooc oo kala duwan oo kale ah ee, budulka oo loo isticmaalo ee, laxooxda ama canjeerada Een, waxay kaloo soo saartaa mushaalida oo as a nutrition lagu isticmaalo caruurta nafaqa celin Ee, waxay kaloo soo saartaa een, shuurada oo iyadna laba nooca oo jidhidhi iyo budadii shuuradii oo labadaba de markaa dadku ay aad u isticmaalaan ama ogaalida bahasha aynu dhahno ama shuuradaba aynu dhahno Een, waxay kaloo soo saartaa ee, milix oo qodob waxa weye wax soo saarka afraada marka milixduna waa tii dalka waxaad sheegtay in waxyaabaha soo saartaan ee midhaha dalagyada ka soo go'a beeraha waddanka ka baxa ay ka mid yihiin mooshaalidu maxayse ka kooban tahay bal mooshaalidu markaad tilmaamaysa Een, runtii mushaalidu waa waxay la mid tahay uun cunto wadanideenna caadiga ah Ee, waxayse ka kooban tahay shan shay ilaa toddoba shay oo laysku daray toddoba m- ee, yacni waxa weeye aan idhaahdo midh- midhahan ka soo go'a dalaga ama ilaa shan ha noqdaan wa- magac oo kala duwan haddii aan kuusii taataabto waxaa ka mid ah oo kowka digirta Een, galleyda oo tacadcada ah galleydu saddex nooc bay leedahay waa cadaan casaan iyo casuus bay leedahay marka geleyda cadcad ee saafiga Een, allahuma mustacaan sarreenka een, heedda een, looska misirka lagu dari karaa waxaa kaloo lagu dari karaa gorowgana waa lagu dari karaa ama, ama hadhuurka baan idhaahde aad bay u fara badan yihiin deetana cuntadaas marka laysku wada dheeli tiro ee si dheeli tiran ama saami gal quman ah loo wada istic- loo qaado loona isticmaalo ayaa waxaa soo baxaya marka nutrition isku buuxa ama nafaqayn isku buuxdo xagga cuntada milixda waxaynu ogeyn in laga keeno ee, saylaca oo kale toqoshi laga qodo taasun wax lagu darsado maxay ka beddelaysaa warshaddu qaabkii milixda ee hore u jiray Een, runtii haashima waxaad moodaa dadkeen horta marka hore inay iska jecel yihiin waxyaabahan dibadda ka yimaada ta dalka marka waxaan ka keennaa een, meel een, toqosho u dhow oo la dhahdo lehelow lehelow waxay leedahay milix cad oo aan carraan lahayn oo aan qashin lahayn oo ilaahay natural ka dhigay marka aad adigu afar mitir oo isku wareega qodato waxaa ka soo baxa ilaa saddex tan toban tan oo milixa marka waxa weye tii taasaanu een, dhulka iibsanay dhulkii markaa aanu iibsanay waxay ka mid ahayd maalgeli- maalgashiga warshadee ka mid ahayd Ee, deetana waxaan samaynay markaa inaan wax soo saar ka samayno xagga milixda ah. waanu keennaa waa la jajabiyaa waa la budliyaa deetana waxaa la sameeyaa iyadoo nadiif ah ayaa dib loo geliyaa suuqa dhallinyarada fikirkan lahayd yaa maalgeliyey Een, runtii dhallinyaradu iyagaa jebadooda marka hore iska maalgeliyey iyagaa jebadooda ka bilaabay iyagaa fikirkan lahaa cid xagga dambe ka weydiinay ma jirto Een, way jiraan markan dambe maalgelin soo bixi doonto oo dee qofku waxa weye markuu isagu stababka hore sameeyo inuu raadiyo markaa maalgelin kale oo wixii lagu dhaqaajiyay laakiin hadda intan lagu dhaqaajiyey waa jebadoodan ognahay
intee dhallinyaro ayaa shaqo abuur ka heshay warshadaasi iminka soo saaraysa waxyaabahaasi kala duwan ee ay ka mid yihiin midhaha waddanka gudihiisa ka soo go'a iyo milixdaba wallaahi markii ugu horreysay waxaanu ku bilaawnay shaqaale saddex qofa laakiin hadda waxay maraysaa een, allahu mustacaan toddoba qofay maraysaa waxaan rajaynaynaa bisha soo socota inaan saddex shaqaale oo kala qaadano tobankaa qof in saddexda bilood ee soo socota markaa lagu wado kadib marka la gaadho bishii ee, sagaalaad saddexda ugu dambaysa ama tirikootaha ugu dambeeya sanadka aan idhaahda saddexda bilood ee ugu dambaysa sanadka inaanu gaadhsiin karno shan iyo toban shaqaala filah alxamdu wax soo saarkuna aad iyo aad buu waxa weye uu een, een, een, u fiican yahay Een, productionka aan sameynaana waa mid baahi badan ay dadku u qabeen waanu rajaynaynaa intaayan ka badan inaanu gaari karno marka aan ka baxo een, yani warshada dhexdeeda waxa weeye shaqaabuur waxaa kaloo aada la odhan karaa dadkii aan anugu wax ka soo iibsanaynay kuwaas kuwii wax ka soo iibsanayeen laftarkooda oo dalagii ah oo dee ninkan dalagu hadduusan helin in midhihiisii isagu soo geynayo usan suuqu helin e, de halkaas ku joojinaya deetana magaaladu soo galaya marka waa in meeshiisii si loogu ilaaliyo waa in dalagiisii laga helaa mataqaanaa in laga iibsado oo beertiisii lagaga dul iibsado isaguna markaa kaashkiiraayo uu naga helayay wax markaa uu soo siisan karo midhahan ka soo go'a ee dalagyada beeraha ka baxa maad moorisaan oo baca iyo waxaasaad ku samaysaan oo waad baakir garaysaan haa waanu moorinaa laba qaybood baanu u moorinaa saddex qaybood baanu u moorinaa afar qaybood baanu u moorinaa ma- way kala duwan yihiin mushaalidoo kale labay leedahay Le- waxay leedahay eh, laba kiilo iyo badh iyo shan kiilo bay leedahay Eh, milixdu labay leedahay nus kiilo iyo kiilo bay leedahay Eh, shuuradu shan kiilo iyo toban kiilo bay leedahay Een, budulka oo kale labuu leeyahay oo wuxuu u kala baxaa eh, nus kiilo iyo rubuc buu u kala baxaa marka intuba kuma xidhna baahi anagu aan wax aan anagu iska samaysana maaha waxaanu samaynay assessment baahi baanu soo ogaana ay dadku u qabaan iyo qaabka iyo waxaan ay u baahan yihin muxuu yahay iyo isticmaalka ay isticmaali karaan intayn leeg marka cadad weliba wuxuu ku xidhnaa assessmentka aanu soo samaynay kaasi wuxuu ahaa maamulaha warshadda beexaan oo aanu ka wareysanaynay waxyaabaha ay warshadooda soo saarto ee ay ka mid yihiin midhaha ka soo go'a dalagyada ka baxa waddanka gudihiisa haashim sheekh cumar good v o e boorama aad buu mahadsan yahay haashim halkaad ka dhegaysanayseen warbixintaasi iyo wareysiga wa- waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta
haatanna dhegaystayaal gobolka sool aan idhaahdee waa heesihii iyo kaalimihii heesa waxaan idin soo qabanay codka fanaanka suldaan seeraar
koomkaba adaan ku jecelaho kocashada cisliga walla kacaa kufaha adiga ikuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa ka shanaad hantide adiga ikuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa ka shanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishliga ah ila kori cishliga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishliga ah ila kori cishliga xiska kaama goyn qalbibaa ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifa koo jecelay qalbikou kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbikou kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna keliya laab igu keliyahow igu keliyahow qalbikou kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbikou kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna keliya laab igu keliyahow igu keliyahow sida keena ruug kali reemayo sidana ay ka reebo kuu ololaya keenada xubbiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhaya iisii keneen keenada xubbiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhaya iisii keneen kax waxaan la'ahay cisqi keegsamo igu laba kacee maanaa ku laba kaama armi kara ah kaama armi kara kax waxaan la'ahay cisqi keegsamo igu laba kacee maanaa ku laba kaama armi kara ah kaama armi kara xiska kaama goyn qalbibaa ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifa koo jecelay qalbikou kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbikou kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay
filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi kaliya laab uu ku luuqeynayay fanaanka suldaan seyraar halka aad kala socoteenna waa v o a washington roobab dhowaan ka da-ay qeybo ka mid ah deegaanada puntland ayaa dhaawac soo gaarsiiyey qaar ka mid ah jidadka magaalooyinka isku xira soomaaliya waxaanay qaar ka mid ah dhallinyarada wadayaasha ka ah gaadiidka xamuulka ah ee u kala goosha magaalooyinka gobolada dalka ay ugu baaqeen puntland inay ka shaqeeyaan jidadkaasi burburay warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf
xilli roobaadkii ka da-ay deegaanada puntland ayaa waxay waxyeello u geysteen laamiga dheer ee isku xirta deegaanada kala duwan ee soomaaliyeed waxaana dhibka u ballaaran uu soo gaaray buundooyinka ku yaala inta u dhexaysa magaalooyinka boosaaso iyo weliba garowe inta la ogyahay buundooyinka go-ay qaarkood ayaa waxa ay la go-een gaadiid u safraya magaalada garowe oo waxyeello ay ka soo gaadhay laba qof oo ku dhaawacmay intaa wixii ka dambeeyey gaadiidka ayaa ku jiray baqdin iyo weliba fajignaan waxaana hadda soconaya dadaal ballaaran oo lagu doonayo in lagu dhiso buundooyinkaas waxaa jira in gaadiidku ay isticmaalayaan wadooyin ay xaaqeen cagacagafiyo si ay u gaaraan magaalooyinkan ay gaadiidkan ay u safrayaan waxaana saacado iyo maalmo ay ku xanibnaayeen magaalada boosaaso qaar ka mid a dhallinyarada gaadiidleyda ayaa maamulka puntland ugu baaqay in wadooyinkan si wanaagsan loo dhiso maadaama muddo dheer ay shaqaynayeen anigoo ah cabdiweli siciid xaashi waxaan ku mahad allaale marka waxaanu leenahay haddee waddanku sidaan maahe waa intaan keliya maahe wadooyinka o dhan waa jaban yihiin buudooyinka o dhan awaa wada jaban yihiin idinkuna waa arkaysaan haddee waxaa samaysaan haddana waa dadaalaysaan dadaalkiinana wata alla hadduu kuu roon yahay waana aragtaan waddanku suu yahay dee waxaa samaysaan waddan badan oo googo-ay saakay anugu waxaan ku jiray rag gaari yara watay oo buunda la go'day buundada ka go'day dureera marka kullina waa wada saase haddi laamiga waa ina ka dhammaadaya waxa waxa weeye qaban ka dhaan inoo qabta hadduu ilaahay xale midada kale waxaan inii sheegayaa inaanu taagnayn saddex beri oo aanu la taagnayn rarka xamuulka marka haddee shaqadiinan oo wata dadka iyo gaadiidkana u dadaala waana mahadsantihin gudoomiye ku-xigeenka degmada boosaaso siciid cabdiraxmaan maxamuud siciid garoon ayaa sheegay inay jiraan weli buundooyin laga cabsi qaba inay go'aan isagoona ugu baaqay gaadiidka in si tartiiba ay ku maraan madar jiifle halkan la yidhahdo madar jiifle degmada boosaaso waa meesha culayska ugu weyn ugu weyno ka dhacay afar buundo oo buundooyinkan tuubiinka la yidhahdo ayaa go'ay saddex beri baa hadda laga shaqaynayay in iskaashi badan oo dhinacyo kale lahoo injineero lehoo dad isxilqaamayaalina waa ka qayb oo maalfo iyo injineero badana ka mid yihiin buundooyinkaa iyaga ah waxaa moodaa inaanay hadda ku joogsan intii hore roobab ku daayeen intii go'day oo kuwana ka mid yihiin maanta waxaa baabuur la go'day wasaaradda maaliyaddu leedahay katroolka iyo buundadan halkaa dhexdooda ilaa cid wax iskuma gaarsin laakiin waddadii halkaa iyada qudheedu waa ka go-an tahay laamigahayd iyada qudheedu barnaa waxay noqotay in howlgal la galo oo dhinac loo leexiyo oo waddo rafa oo sidan oo kalea la muujiyo buundadii hore oo laag laga sameeyey iyo halkan dhexdooda haddana mid hor lebaa go-aanoo hadda la soo calaamadiyey oo iyaduna leexis u baahan ilaahay baa wakhtigan ku soo gaarsiiyey soddon sano ayay waddada tanu shaqaynaysay meel fiican bay na soo gaarsiisay laakiin waxaa moodaa inaynan ka gaashaaman yani cimriga waddooyinka iyo wakhtigayna kuso inaan dhinac dhigin oo isbarbar dhigin oo aynaan gaashaan badan ka samaysan dhiirigelintaasna roobabka oo gobolladeena ku yar ayaan u sababaynaynaa inaynu u malayno inaanay waxbaba gaari karin waddooyinkan birtiina waa daxashay dhoobadii markii biyo taabteenba gudahay isugu dhacday waa burburtay inta hadda tuubiinku ku jiro oo waddadaa cusub oo gobolladaas oo dhan khatar baan ka filanaynaa inta xadar laga muujiyona baabuurta iyo cid kastoo ku luglena waa soo jeedinaynaa waad dareemaysaa nin yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duur wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad markan kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya mahadsanid jamaal aan ku horeynay ee dalka faransiiska waxaa weli si xiise leh uga socda ciyaaraha koobka adduunka ee dumarka ciyaarihii shalay dhacana nigeria ayaa laba iyo ibar uga badisay xulka qaranka ee kuuriyada koofureed faransiiska ayaa isna qarka u saaran in uu usoo gudbo wareega lix iyo tobanka markii ay laba iyo hal ku garaaceen xulka qaranka ee norway jarmalka isna waxa uu hogaaminayaa gruubka b waxaana uu hal iyo eber diray sbain isaga oo hadda lix dhibcood ku hogaaminaya gruubkaasi waxaana kusoo xigay sbain oo leh saddex dhibcood shiinaha iyo south kuuriya oo ku jira gruubkaas wax dhibcaha ma lahan Eh, gruubka a waxaa hoga- horkacaya xulka qaranka ee faransiiska oo leh lix dhibic norway ayaa ku xigtay iyo nigeria oo leh min saddex dhibcood halka kuuriyada waqooyin aysan lahaynin wax dhibic ah ciyaaraha dhici doona caawa waxaana waxa ay xulalku u dheeli doonaan sidan shiinaha ayaa waxa ay fooda dari doonaan south africa australia iyo brazilna waxa ay isku arki doonaan gruubka c oo ay brazil iyo talyaaniga min saddex dhibcood wada leeyihiin dhinaca ingiriiska haddii aan fiirino waxaa lagu dhawaaqay maanta isku aadka horyaalka premier leaga ee iyo labaatanka kooxda liverpool ayaa waxaa ciyaarteeda ugu horeysa ee sagaalka bisha agoost ay la ciyaari doontaa islamarkaana ay martigelin doontaa kooxda dhowaan soo- loo- usoo gudubtay wareeg heerka koowaad ee norwich city kooxda horyaalka difaacanaysa ee manchester city ayaa waxa ay iina ku bilaaban doontaa difaacidda horyaalkeeda ciyaar ay u safri doonto naadiga westham aston villa iyo sheffield united oo ka mid ah kooxaha xilli ciyaareedkan ku cusub horyaalka premier league kadib markii ay kusoo- kasoo gudbeen heerka labaad ayaa waxay la kala ciyaari doonaan tottenham iyo bournemouth ciyaarta ugu xiisaha badan furitaanka horyaalka ingiriiska ee xilli ciyaareedkan waxa ay dhex mari doontaa koob iyo tobanka agost kooxaha chelsea iyo manchester united waxaana xilli ciyaareedkan uu ku bilaaban doonaa xilli mashquul ah xilli horyaalka ingiriiska kadib markii ay inta aanu bilaaban afar maalmood ka hor ay bisha agost afarteeda ay is arki doonaan kooxaha manchester city iyo liverpool oo ku hardami doona koobka loo yaqaano community shield oo ah koob lagu daahfuro horyaalka ingiriiska oo ay ku tartamaan kooxaha ku kala guuleysta f a cupka iyo weliba premier leaguea liverpool sidoo kale waxa ay chelsea ay la ciyaari doontaa koobka super cupka yurub oo magaalada istanbul ay isku arki doonaan afar iyo tobanka bisha agost wararka suuqa kala iibsiga haddii aan fiirino kooxda real madrid ayaa ilaa iyo iminka uga cadcad oo maalgelisay lacag ka badan saddex boqol oo milyan oo euro waxaana ay shalay keeneen ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda leon ee lagu magacaabo fairland mendy oo ay kusoo iibsatay lacag ka badan konton milyan oo euro ciyaaryahankan ayaa waxa uu ku biirayaa dhowr ciyaaryahan oo ay maalmihii lasoo dhaafay real kent kuwaas uu ka mid yahay ciyaaryahan aadan hazard oo ay ka bixisay ku dhowaad laba boqol oo milyan oo euro oo ay ka keentay chelsea lukayovich oo isna ay ka soo qaaday kooxda eintracht frankfort oona ay ku iibsatay konton iyo saddex milyan oo pound sidoo kale bishii maarso real madrid waxa ay soo iibsatay difaacii kooxda porto eder militao oo ay ku iibisay lacag dhan ama ay kusoo iibsatay lacag dhan konton milyan oo euro waa tahay waanu arki doonaa afartaas laacib waxay kusoo kordhin doonaan real madrid ee dhagaystayaal ee wararkii ciyaaraha intaa inoo joogeen aan idinku wareejiyo jamaal iyo colaad oo dhinaca farsamada inoo jooga
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal nuur sidoo kale ee, waxaa jirta caawa kulankii lixaad ee is-aragga faynalaha koobka n b a da basketballka kooxaha robters ee dalka canada ka socota iyo golden state warriors marka ee, kooxda robters waxay u baahan tahay inay badiso si ay koobka ugu guuleysato halka kooxda golden state warriorsna ay u baahan tahay in labada kulan ee soo socda ay badiyaan si ay koobka ugu guuleystaan waana arki doonaa heestaasi aad maqlaysaan istar iyo fanaanka cumar nuur cabdulle ayaanu idiin soo gudbinaynaa markan
haddaan caana lagu qabin amman hooyadeed kori ma haysin asluubta iyo xishoodkii haddaan caana lagu qabin amman hooyadeed kori ma haysin asluubta iyo xishoodkii waxa kugu habboona habboona ha istaagin waxa kugu habboona habboona ha istaagin haridhaha nugaani kiwada haridhiya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Positives together, positives together. Waxa kugu habboona, habboona istadi. Waxa kugu habboona istadi. Haridhaha nugaani, kiwada haridhiya. Marka roobka uu helo, oo xariidu haradiyo. Positives together, positives together. halilaad kumaashayaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istadi istaa sida geel hilaabaxay qudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaaya guuraca sida geel hilaabaxay qudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaaya goorwaxaan hiigiyo naftaydii adaahibayd ka dhigaayo hilbahaygi saafo haweynii galaacaye hiigiyo naftaydii adahibayd ka dhigaayo hilbahaygi saafo haweynii galaacaye waxa kugu habboona habboona istaadii
heestaasi ister iyo fanaanka cumar nuur cabdulla allah u naxariista ayaan kusoo gabadweyn doonaa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada saa duhurnimadan waxaanoo joogay colaad tan iyo kulan dambena waxaanu ka dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelya waxa kugu habboona habboona istadi waxa kugu habboona istadi haridhaha nugaani kiwada haridhiya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Positives together, positives together. cayaaran